waxa halkan laga lagu celceliyey arrinta qabyaaladda qabyaaladda madaxweyne nuuland qabyaaladda madaxweynehe guu joogaayo waa siiraanyo qabyaaladda madaxweynenu u leenahayo waa siilaanyo madaxweyneheeguu joogaa marka madaxweyne hab qabyaaladeed baanu kuu keennay halkan maantana hab qabyaaladeed baan kaaga qaadanaa waddo kaloo loo marayaa ma jirto qabyaalad baa loo marayaa waxa weeye xaafadda lix iyo labaatanka juun si gaara waxaan ii sheegaa un leeyahay maalintii hore waa inagii celaajinay ee celaajinay siilaanyo maantana waxaynu dabiibaynaa mid kale oo idin xiga waa cabdiraxmaan iyo xisbiga waddani ayaa maantana celaaj celaajkii rugtii celaajkeedi lix iyo labaatanka juun yaalla markaa sidaad u celaajiseen eed u dabiibteen siilaanyo inkasuu durduriyey yaa ayaad maanta halkan laydinka fadhiyaa sidaad waad usoo diyaar galowdana waa arkayahay marka gacanta la ogaada gacantiinii wanaagsanayd ee tubta lahayd ayaa ayaa laydinka sugayaa anigu hore xisbiga hore usii joogay laakiin maanta haddaad timaada inaad uga soo biirteen alxamdu lilah waan soo dhawaynaynaa dhammaantiin madaxweynahaas habkii horeynuu marnay markii aynu madaxweyne daahir reerahiidani un baynu silaayana u maraynaa aad baad u garanaysaan markaa hala diyaar galoobo way dhawaatay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu